waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo ilaahay baa mahadla roob baa noo da-ay inkasta oo gaarisaa konton roobka uu ka wala di'in waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo isbedelka oo suuqa ku imaaday inta roobka uu da-ay sidaad og tahay suuqa marbaa ma aragtay xoolaha yay shan iyo toban toban kun labaatan kun yay ahaayeen hadda intuu roobka da-ay ilaahay baa mahadlaya suuqa waxaa moodaa kor inuu u kacay wixii dhiig leh oo ma aragtay dadka ay gadan karaan ama magaalada dhexdeeda ha gataan oo hilib ahaan ha u gataan oo suuqa maarata bujirey ha gataan ama xoolihii kor ha loo qaado hadda ilaahay baa mahadle waxaa moodaa xoolihii suuqa inuu kor usoo kaco laakiin dhibka jiro waxaa weeye xoolo noolba meesha ma imaanhayaan ama geel ama ari ama lo xoolo tabcaan ahoo dhammaanayaan ayaa imaanhayaan taasoo duruufta dadkii xoolaha lahaana ay ku keentay inay gataan ay rabaan waxaa hadda kor u yarkacay suuqa oo wix yani dhiig leh loodaa moodaa had kor inay u kacday oo sababtee looda uyaga hadda aan soo dhaafnay maba lagu hadlaynin shan kun lix kun waa aragtaan u malaynaa suuqa looda xarayaha looda lo- baa ka buuxdaa inta la gato ayaa cows lagu siinahay marka sidaa darteeda hadda waxay dhiigla looda waxaa moodaa maanta arbacadii oo kale inkasta oo lona ay imaaninoo loba ayna jirin wixii imaaday oo dhiig lahoo la qaadan kara inay aad u fiicneed baa moodaa loodii labaatan kun lagadahaye wixii dhiigla maanta way iska fiicneed soddon iyo shan ilaa afartan way gaaraysay laakiin maba imaaninbo aad ayay u yareed marka runtii dhibka wuu jiraa intaa waxaan rabaa inaan ku daro dhibka wuu jiraa gaarisa koonta roobka kama wala di'in meeshan dhow ee liira xagarbuur ilaa lago cabsamed ilaa madoogash balanbalaa nuskeeda roobka kama di'in dadkii dhibkii baa haddaba haystaa waxaan la socdaa oo jirtaa ree madoogash iyo ree balanbalaa inay xoolihii soo daldalahayaan oo fafico station ay u soo daldalahayaan